in saddex caruur ah oo walaalo ah ayaa ku dhaawacmay kadib markii ay la qaraxday bam ay ku cayaarayeen deegaanka layidhaahda dharkayn geniyo ee gobolka sool dhaawacyada caruurta ayaa hadda waxay yaalaan cisbitalka magaalada laascanood siduu kusoo waramaya wariyaha v o eda cabdikariim olol
dhaawaca caruurtan iyo dhacdadan ayaa waxaa nooga warantay hooyada caruurtani dhashay koraad maxamed axmed waxaanu dhiibay qado ciyaalka qadaan aigo aidh meel lagu dhexirsaday ugu dhiibay kabacdiina waxaan maqlay waxa dhacaya anigoo gurigii joogo ay ciyaalkii waxyar ga sii maqnaayeen markaasaan soo tego jowr xaafad haa xaqsanqadh weynoo dee hub dhacaya aad moodasid markaasaan xaafadii la deganaad weymi aan ugu xagay ka dhacayaan kabacdina waaba lay soo waco waxaa laygu yidhi ciyaalka way qaylinayaan yaacaynkaanu yaacnay baanu waxaanu ka hor tagnay wiil dhaawacoo carar ayaa naga hor yimi kabacdiina ciyaalkii kaleaanu raadinay oo iyagoo dhiig baxayaanu u tagnay meeshii ay kaga qaraxday miinadu adu guriga kama fogeyn saddex saddexdaba anaa dhalay
da'dooda intee bay kala jiraan midi waa toddoba jir midna waa sagaal toban jir sano toban jir buu ku jiraa gabadhuna waa labiyo toban jir marka ma waxaad siin dadka magaalada dharkayn ag degan mise dadka reer miyiga baad ahaydeen reer miyiga ag degan dharkayn baanu ahayn xoolo dhaqatada ah iyadoo dhaawac caruurtani lagu daweynayo cisbitaalka guud ee magaalada laascanood ayaa xaaladooda waxaa nooga waramay doctor axmed cabdirasaaq axmed oo gacanta ku haya caruurtaasi miinadu ay kula soo qaraaxday deegaanka dharkayngeeya ee gobolka sool kariim waad mahadsan tahay inaad nagu soo booqatay cisbitaalka guud ee laascanood waxaa naloo keenay saddex ciyaala laba wiiliyo gabadh laga keenay dharkayngeeyo unbay ku ciyaarayeen oo gargaraaceen marka qaraxii bumbadaasa waxyeelo ka soo gaadhay dhaawacyadu waa sahlan yihiin gabadhu baa ah dhaawaca ugu sahlan gacan bayna biri kaga jirtaa oo ah gacanta bidix waxaa jira gabadhaasi waa toban jir waxaa jira laba wiiloo midna sagaal jir yahay midna sideed jir yahay ciyaalkuna waa wada walaalo ilmaha sideed jirkaah isaga lugta midig bay buu qaraxu ka saameeyey labada lugtaasna laba jabnin bay laba meelood bay ka jabtay halka wiilka sagaal jirkaana uu hal meel oo gacanta bidixa faraha hore uu wax ka qabo oo faraha hore qayba ay jajabeen guud ahaana dhaawacoodu waa sahlan yihiin waa loo shaqeeyey waxaan rajaynaynana in la kabo insha allah
qaraxyada miinada iyo walxaha qarxa ee deegaanka dharkeyngeeyo gobolka sool maaha markii koowaad ee halkaasi ay ka dhacdo waxaa jiray marar sidan oo kale dad iyo dunyo ay saameyn ugu yeelatay sida uu v o a u sheegay cabdilaahi faarax ismaaciil isagoona bulshada kala hadlay dhibaatada ay iska leedahay iyo in laga wacyigeliyo sidaad u sheegtay ma dhibaatadaas waa dhibaato soo noqnoqotay markii ugu horreeyay oo ay dhacdana maaha sanadkiiba aba laba jeer aba saddex jeer oo dhacdooyin noocaasoo kaleo dad ku dhinteen waxna ay ku dhaawacmeen xoolona ay ku dhaawacmeen iyo dad iyo dunyaba way dhacdaa marka dhibaatooyinkan waa dhibaatooyin aad u fara badan oo soo noqnoqday waxaana waana dhibaatooyin aan magaranaysaa laga gaashaaman oo magaranaysaa dadka aad aan looga degin caruuraha aad ugu sii dhibaatoon ugu sii dhibaato badan iyo dadka maaragtay maatada iyo waxba garadkaa marka dhibaatooyinka wax lasoo koobi kara maaha waa buuxdaa meesho midhabaarna looba geyn ilaa iyo intii dowladihii horeaba tii etoobiya hore aha noqotaba tii soomaaliya ay burburtay arrinka waxaanu aanu ka dilanaa in maaragtay horta dadka wacyigelin badan loo sameeyo weliba dadka deegaanka ku noolo maaragtay meelaha lagu tuhmay oo dhan hooyooyinka iyo odayaasha iyo dhallinyaradu maaragtay tiimam magaranaysaa wacyigelin badan sameeya in la sameeyo maaragtay looga digo waayo waxyaalaha dhibaatadu ay kusoo noqnoqoto waxaa ka mid ah in carruurta hadday doonaan wixii ay gargaraaci karaan markaana ay ku qarxi karto marka meeshii lagu tuhmaya maarata horta in laga cararo aba la oodo sidii berigii hore ay ahaan jirtay oo kale maaragtay baanu anagu ka codsananaa dadka deegaanka dharkeynga iyo gobolka sool waxay dhacda xadka soomaaliya ay la wadaagtay etoobiya waa xarumaha dhanka ciidamada ah oo dowladahaasi ay horay ugu aaseen waxyaaba ay ugu talagaleen inay dhanka dagaalada ay u adeegsadaan dadka deegaanka ayaa dhibaatooyin kala kulma xilliga roobaadka caruuraha iyo haweenka iyo dadkan wacyigelinta haysanin ay dhibaato ku yeelataa sidoo kale gaadiidka iyo xoolaha deegaanadaasi ayay dhibaatooyin fara badan ay kasoo gaadhay waxaynay sheegeen dadka deegaanku inay cabsida ugu badan ay qabaan ay tahay dhul masaafadiisu ay dheer tahay in miinadaasi ay ku jirto oo isugu jira dhulka xoola daaqsinka iyo goobaha ay dadweynuhu ay maraan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood